walow kaana hadduu ahaado lahu masalan nin ay bakar ku magacaabaan طacaamun cunto muqadarun oo la qadaray oo gooni calaa zaydin hadduu ku leeyay ninka la yidhaaho walicamri ninka camar la yidhaahdaana calayhi wuxuu ku leeyahay guudkiisa calayhi guudkiisa miluhu intaa in laeg falyaktal linafsihi hortuu nafdiisa ha u miiso uma intaa yakiilu licamrin camr ayuu u miisayaa ee falow qaala hadduu yidhi aqbid min zaydin zayd waxaad ka qaadataa maalii calayhi maalkii anigu aan kula linafsika u qaado oo fa facala sidaa uu sameeyo falqabdu gacan ku dhigidaasi faasidun mid faasida weeye waxau leeyahay sheekhu haddii masalan nin la yidhaahdo bakar ayaa cunto muqadar ah masalan toban saac ayuu wuxuu ku leeyahay nin la yidhahdo zayd nin zayd la yidhaahdo ayuu ku leeyahay camarna wuxuu ku leeyahay bakri ayuu intaa in ku leeyahay marka wuxuu leeyahay haddii la doonayo sida caadiga ah ee sharciga hamiista marka u horeeya bakar nafdiisa zayd ha uga qaato dabeetana camar ha u miiso dabeedna camar ha u miiso isagu masalan ninka bakar la yidhaahdaa zayd buu ku leeyahay camar nin la yidhaahdaana bakar buu intaa inle ku leeyahay markaa bakar nafdiisa oo marka hore zayd ha uga soo miisto markau isagu intaa ka soo miisto camarkii isaga ku lahaa ha u miisa dabeed maxaa yeelay dee waxaan hadda lays guddoonsiinayaa ama iqbaalkan iyo gacan isugelintani waa mutacadid yacani waa mid dhowr dhinac ah shardiga uu ku ansaxayeyna kayl bay ahayd iyo miis waxaa laaziyay markaa miiskina inuu tiroobo oo isna tacadudo maxaa yeelay nahyi ayaa ku soo aroray xadiid marfuuca can bayci طacaami xataa yajriya fiihi saacaan ilaa ay labada galaan ama saacyadu ay isweydaartaan ay ku wada dureeraan in la iibiyo macnaa saacu lbaayic wa saacu lmushtar ninkii iibinayey uu isagu miisto marka hore kadibna ninkii mushtari ee laga iibinayey oo haddana dib u miisto waxau yidhi laakiin haddii uu masalan bakar baa camar wuxuu ku yidhi waar zayd saw adigu igumaad lahayn toban saac ninka zayd la yidhaahbaan anna intaa in lee ku leeyahay waxaad zayd ka qaadataa maalii calayhi tobanka saaceen anigu ku leeyahay ka qaado linafsika nafdaada u qaado dabeedna sidii ayuu sameeyey camar baa zayd ka qaatay intii uu bakar ku lahaa falqabdu faasidun gacan ku dhigiddaasi waa mid faasid ah maxaa yeelay waxay leeyihiin waxaa midoobay alqaabid waalmuqbid yacni kii qaadanayey iyo macnaha kii gacanta u gelinayay kii gacanta loo gelinayay baa isku mid noqday oo isla hal ninuu noqday macnaha isagii baa soo qaadaya ninkii bakar camar baa soo qaadayo zayd ka soo qaadaya xaggan wuxuu ka noqday yacni waxbuu guddoonsiinayaa haddana nafdiisii buu guddoonsiinayaa markaa qaabidkii kii qibdoonayay iyo muqbidkii gacanta u gelinayay ayaa midoobay mar haddii ay midoobeenna ma ansaxaya waxaa la doonayay sida caadiga ahi inuu marka hore oo ninka bakar la yidhaha isagu zayd ka qaato kadibna uu camar uu u miiso sidaas ayay ahayd sida caadiga ahina farcun hadaa mufaracun mima qablahu kana mid oo laga soo dilaaciyey ama laankaa weeye inta aynu soo haynay qaala albaayicu ninkii shayga iibiyey ayaa wuxuu yidhi laa usallimu dhiibi maayo almabiica shaygii mabiicada ahaa xataa aqbida hamanahu ilaa lacagtiisii aan helo wa qaala almushtari ninkii iibsanay fi thamani lacagti milahu sidaasoo kale ayuu ku yidhi ujbira albaayicu ninkii baayica ahaa ayaa la qasbaya wa fii qowlin almushtari ninkii iibsaday baa la qasbaya wa fii qowlin laa ijbaara qasab ma jiro faman sallama qofka dhiiba ayaa ujbira saaxibuhu saaxiibkiisa la dirqin wa fii qowlina yujbaraani labadoodaba waa la dirqin qultu waxaan haddaan naga waayay fa in kaana samanu mucayanan hadday lacagtu mucayan tahay saqada alqowlaani alawalaan labada qowl ee horeba waa dhacayaan waa ujbiraan labadoodiina waa la dirqin filadareedal haddaan qabano wallahu aclam waxau leeyahay sheekhu ninkii laba nin baa wax kala iibsaday ninkii dabeedna baayica ahaayee shayga iibiyey ayaa wuxuu idhi shaygii ma dhiibayo oo gacanta ninkan iga iibsaday u gelin maayo xataa aqbida samano ilaa lacagtiisa aan helo ha laygu shuubi lacagtii marka lacagtii halkaa lay saaro ayuu mal aniguna shaygii soo wareejinayan keenaya mushtarna lacagtii milahu sidaasoo kale unbuu ka yidhi wuxu uhi warniyow kaagan garinaya anaaba kaa shakiye shaygood halkaa soo taagtay mooya lacagtaba kuu dhiibi maaye buuri adigu hordhiib iyo adigu hordhiiba ayay istaageen haddii kale mid waliba wuxu uhi adoo dhiiba mooya gacanta wakiil wuxu uhi adoo dhiiba mooya gacanta ku gelin maayo meeshii dee waa in xugun islaam jiraaye dabeedna markay labadii nin kala bixi waayeen ayay xaakimkii isula tegeen maxaa la sameeyey ujbira albaayicu ninkii baayic ahayee shaygan iibiyey ayaa la dirqin oo lagu qasbayaa alal ibtidaa isagu inuu bilaabo dhiib baa la odhanaya isagu oo muxuu hadalka qowlkaasi cuskaday wuxuu leeyahay qowlkaasi ninka mushtarka ah shayga iibsaday xaqiisa cayntan iyo shaygan mabiicda ah ayuu ku tacalluqayo dee shayga halan ka muuqdaa la kala iibsaday xaqa ninkan baayiciina ninkan shayga iibiye xaqiisina dee lacagunbuu isagu leeyahayo dumadda qofkanay saarantay ma mid ujeebada ku haya ma mid dukaankan taalla ma mid aqalkii u taallaba yacni dumadda qofka ayay saaran tahay mar haddii wax cayntan ku tacalluqayo wax dumad ku tacalluqayin dee waxaa la hormarinaya waxa ku xidhan caynta masalan arshi jinaaye iyo duyuun kale hadday kulmaan arshiga jinaayada ayaa la hormarinaya bay yidhaahdeen qawlkaasi isagoo halkaasu cuska wuxuu le ujibir albaayicu ninkii shaygan iibiyey baa la odhanaya soo dhig wa fii qowli almushtari qowl baa wuxuu leeyaha maya ninkan iibsaday ha la yidhaahdo war dhiib lacagta oo hordhiga bixi aduu lacagta ha la yidhaahdo qowlkanna wuxuu leeyahay ninkan mushtarka ah xaqiisii waa mid mutacayan ah oo wuxuu ku caynoobay neefka halkan taagan ama shayga halkan taagan ninkii baayic ahaa xaqiisi laakiin mutacayin maaha oo dee ma isagii wuxuu ugu caynoobay ama waxu muuqdaa ama wax yani loo gooyey ma jiro ha la yidhaahda buu leeyahay waar adna halkan soo dhigo soo adiga shaygaa lagaama iibin adna lacagtii aad ninka kaga iibsatay aduguna keen si ay labadoodiba nin waliba de waxaa xaqiisa ku tacalluqay uu halkaa isha uga arko isagaa la odhanayaa soo dhig buu leeyahy qawlkani wuxuu leeyahy laa ijbaara wax horta dirqi la yidhaahdaa hebelow dhiib iyo hebelow dhiib ma jire e la dirqin maayo marka hore qasab ma jiro xaakimkun baa odhanaya war iska daaya hadalkan soo mayna wax kala iibsan kala qaata ha yidhaahdo faman sallama markaa ka dhiiba ujbira saaxibuhu saaxiibkiisa ayuunbaa la dirqin markuu yidhaahdo waar waxaa la dhegaysan maayo murankan iska daayo oo dhiiba waxa isku leedihiin kii markaa horbixiya ayun baa laodhan ka kalena waa raaci adna un baa la odhan hadduu baayici mabiicdii keena kii kana waa lacagtii raacin baa laodhan hadduu kana lacagta keeno adna waxba mabiicdii dhiibun baa la odhan maxaa yeelay waxay leeyihiin oo qowlkani uu leeyahay mid la arkaa iifaa iyo istiifaa baa usugnaaday yacni wuxuu bixiyo iyo wuxuu qaato waddo aynu ku galibno nidhaahno mar hadduu mid waliba labadaa leeyahay wuxuu bixiye wuxuu qaatay hadduu mid waliba labadii wax leeyahay yani waxaynu waddo aynu nidhaahno wixii horta waxaa lagugu lahaa horta hore oofi aynu ku nidhaahno yani ma garanaya buu leeyahay laakin gaa isaga weradin waa de waa dadku ha iska lushaan haddii kadib hadda si murmaan soo naga tago un maaha bay leeyihin haddii la midnaba yaan la dirqin hadday ila marka hore kala hagaagi laayeenba hadday kala hagaagayaan hadday halkii un kasii socoto so maaha un dee naga dhaqaaqa un wa fii qawlin yujbaraani qowlna wuxuu leeyahay labadoodaba waa la dirqin waa la qasbayaa mid walba halkaa dhig bu le soo dhig mar wada dhiga buu leeyahy ama nin caadila buu leeyahay u dhiiba nawaawi ayaa wuxuu leeyahay haddii ay lacagtu ay tahay mid mucayanahoo iyaduna munqato halkaa la dhigay hadday lacagtu tahay saqada alqowlaani alawalaani labadii qowl ee hore waa dhacayaan ee ahaa baayica alijbaari iyo mushtarka alaijbaari qowlalkaasi waa dhacayaan waujbira fi ladhari labadoodiiba waa la ijbaaraya marka waa la dirqin labadoodiiba qasab maxaa yeelay waa liistiwaa'i iljaanibayn dee labadii dhinac ayaa siman oo lacagta mucayankii mabiicda mucayankaa unbay la mid tahay sida xaqu uu ugu xidhmayo ama uu u raacayo caynta waidaa sallama albaayicu ninkii baayica ahaayee shaygeebii markuu dhibo ujbira almushtari ninkii mushtarna waa la dirqin inxadara thamanu haddii lacagtu ay tahay mid meesha taalo wailaa haddii kaloonay meesha oolin bal waa adeegaya fain kaana mucsiran hadduu yahay cayd falilbaayici baayic waxa u sugnaaday alfasxu inuu fasakdo bilfalasi caydhnimada ah ow musiran hodan ayuu ahaa wa maaluhu maalkiisina bilbaledi ayuu ku sugan yahay ow bimasaafatin qariibatin ama masaafo dhow ayuu ku sugan yahay xujira calayhi waa laga mamnuuce tasarufkii fii amwaalihi maaliyaalkiisa uu ku tasarufayey xataa yusallima ilaa intuu ka dhiibayo ee fain kaana bimasaafati lqasri hadduu ku sugan yahay lam yukallaf ilbaayicu ninkii iibiyey asabr yani lagu kalifi maayo ilaa ixdaarihi intuu soo xaadiraya uu sabro walasaxu asaxna waxa weeye ana lahu inay usugnaatay alfas ee fain sabra hadduu sabro falxajru kamaa dakarnaa sharidii ama tasarufka mamnuuc waa saan soo sheegnay waxa uu leeyahay sheekhu hadduu ninkii baayica ahaa uu dhiibo ninkii shayga iibiyey hadduu mabiicdii shaygu iibiyey uu dhiibo biijbaarin aw biduuni ijbaar iyadoo la dirqiyey ama iyadoon la dirqin ayuu iska bixiyey ujbira almushtari mushtar kii iibsadayna waxaa la odhan adna dhiib baa la odhan inxadara thaman haddii lacagtu ay majliska taallo maxaa yeelay dee dhiibidii waajib ayay ku noqotay wax maanicina ma jiro wailaa haddii kale oon lacagtu meesha aanay olin bal waxaa la eegi dee ninkan inaanu waxbaba haysanin oo wax ku iibsaday inuu waxayo wax anuu haya inay wax meel dheer ku maqan tahay iyo inay wax meel low ku maqan tahay marka wuxuu leeyahay haddii aan lacagti meeshii aanay olin ninkiina shaygii waa dhiibay iibkiina saasuu ku dhacay hadduu ninkii iibsaday mucsir noqdo bilthaman lacagta maba haystaba af unbu wax kuirsay caantiinba ma hayo dad garanayn baa imu cadhama isagaa shilin ba haya muflis yani nin cayda buu markaa noqonaya falilbaayici alfasku bilfalas caydnimada u cadhabay inuu markaa ku fasakdo ayuu leeyahay oo mabiicdiisa walaada shaygayguna sii hadda ma afgun buu ninku igu wareeriyeyba shaygiisina iska kaxaysto ama wuxaaday ninku nin muusira waa nin hodana maalkiisina beledka ayuu yaallaa magaalada la joogu yaallaa ama masaafo qariiba ah almasaafat alqariiba waxay dhahaan maa duuna masaafat alqasr laba maalin socod wixii ka yar bay masaafada qariibada ay dhahan meel dhow ayaa maalka yaallaa xujira calayhi fi amwaalihi fi lmabiic wa fi jamiici amwaalihi yani waxaa ninkaa laga mamnuucaya ama laga sharaya inuu ku tasarufo shaygii uu iibsaday iyo maaliyaalkiisii kaleba walow daynta ha wada bixinaysabe tasarufkooda waa laga mamnuucay xataa yusallima ilaa uu lacagta ka dhiibayo tasaruf waa ka mamnuucnaanaya cid la mucaamaloon kartaa ma jirto sidaa maxkamaddu maalinba guri la xayirayo gaari la xayirayo warkaysaane cidi uma dhaqaaqi karta laleeyahay saasoo kale unbaa tasarufkiisa looga xayiraya meelihiisa wa ka soqsma lakin maalka tasarufkiisa kuma fulayo si aanu dee ugu tasarufin waxaa la diidayaa inaanu ku tasarufin oo wa inuu ku tasarufo oo dabeedna xaqii baayicu lumo hadduu wax alla wuxuu xoola lahaaba uu faasaxo macal shaygii hadduu faasaxo dee ninkii xaqiisii wuxuu noqonayaa ka kac ama baatil buu noqonayaa midaan jirin markaasi aanay taasi u dhicin waa in ninkaa la xajriya xajrulgariib ayay yidhaahdaan fuqahadu xajriga haddii maalkiisi laakiin masaafatu lqasri iyo wax ka badan bu kuso laba maalin socod iyo wax kasii badan baa xoolihiisi jiraan ninka baayicaa laguma kelifayo inuu sabro ilaa inta u keenayo war maalkii meel fog buu jiraa ninku afuun buu inaga iibsaday ilowba ilow sabiroo adkaysay intuu keenayo laguma kelifayo maxay leedahay tadarur iyo dee dhibaato ayaa ugu jirtaa asaxna waxa weeye inuu fasakh yeelanayo fasakh ayuu yeelanayaa dabeedna shaygiisii ayuu qaadanayaa markaa halkaa uu leeyahay ana lolfas asax ayuu yidhi taanigu wuxuu leeyahay fasakh ma lehe mabiicdii un inta la iibiyo xaqiisii ha ka goosto shaygiisa lafdiisii un baa loo iibinayaayo dabeedna ha ka goosto xaqiisii un haddaba haddii uu sabro ninkii baayic ahaa ilaa xidaari ilmaal intii maalka la keenayay ayuu ku sabray wuxuuhi waan ilaa inta la keenayo waan iska sugayaa falxajru kamaa dakarna macnaa xajrigii falxajru yudrab cala lmushtari xajrigii waa la yeelayaa ama waa laga mamnuucaya tasarufkii ninkii mushtariga kamaa dakarna si aan usoo sheegnay oo mabiicda iyo fi jamiici amwaalihi kamaa dakarna macnaha maal mabiicdii uu iibsaday iyo maalkiisa oo dhan tasarufkoodii waa laga mamnuucaya weeye ilaa intuu lacagta ka bixinayo walilbaayici ninkii iibsaday ninkii wax iibiyey waxaa usanaya xabsu mabiicihi mabiicdiisa inuu xabaaso xataa yaqbida hamanahu ilaa uu lacagtiisa gacanta ku dhigayo in khaafa hadduu ka baqdo fawtow inuu ka tago bilaa khilaafin khilaaf la-aanba wa inama alkhilaafu khilaafku waxa weeye idaa lam yakaf markaanu ka baqanin fawtahu ka tegidhiisa ee watanaasaca ay ku doodaanun fii mujarad alibtidaa-i bilow xali ah waxa uu leeyahay sheekhu ninka baayica waxa u sugnaaday ninkii shayga iibiye waxa u sugnaaday inuu mabiicdii shaygii iibiyey inuu xabiso oo yidhaha ma bixinayo ilaa lacagta uu dhammaan ka wada helayo waa hadduu ka baqanayo fawto inuu ka tago hadduu ka baqanay nin kaliba inuu iskaba fakado oo laba waayo inuu xabiso ayuu leeyahay kadaa mushtarku ninkan iibsaday wuxuu leeyahy xabsu thaman lacagtiisana inuu xayiro ayuu leeyahay hadduu ka baqanayo mabiicdii inay ka tagto maca ninkana uu waayo waxaanu leeyahay aqwaasha inoo soo horo martay waxa weeye marka aanu baayicu ka baqanaynin fawtow in lacagta ay ka tagto lacagtii inay ka tagto uu waayo oo markaanu ka baqanaynin oo ay ku doodaan fi mu fi mujarad alibtidaa bilow yani hordhiib iyo hordhiib keliya markay isku haystaan wey laakiin ninkii hadduu adilo haysto masalan baayicaha uu leeyahay war ninkani waa l waa markhaatiya loo haya waa tuug un intuu afka dadka wax ka iibsa shayga un iskala taga markaa shay lacagtaydii uu siiyo mooyaane wixii ma dhiibayo hadday taasi jirto wax qasab iyo waxba toonima mayna war iska bixiin baa la odhanaya lacagta ee waxa weeye aqwaashan aynu soo marnay waa markaanu baayicu ka baqan lacagtu inay mushtarka lafdiisa markaanu ka baqanayn wey inay mabiicdu ka tagto ee ay isku qabsadaan mujarad libtidaa yani bilow keliya maxaa yeelay dee masalan qofkii oo la dirqiyo oo la qasbo iyadoo uu ka baqanayo yani xaqiisu inuu ka lumo ama qofkani kala cararo ama maalkii dee cid kalabu siiyo darar yani iyo dhibaato muuqata ayaa ku sugan dhibaato muuqatana dee qofna yani lagu kalifi maayo baabu tawdiyati wlishraaki wlmuraabaxa waxa u baab yahay tawliya ishraag muraabaxa saddexdaa arrimood marka tawliya asalkeeda hore waxaa loo isticmaali jiray ama la yidhaahdaa waa masalan magacowga ama qofka oo xil loo dhiibo ayaa asalkeeda uq ahaanay ku tahay hadda waxaa loo isticmaalaa ama yacni uu baabkan uga jeedaa shay aada iibsato oo aada qof kale ku wareejiso oo masalan shay baad iibsato qof baa yar kantay oo aada inuu jeclay aad arko saa tiri waan kuguba wareejiyey iska bixi lacagtiisii taa tawliya la yidhahdaa ishraag waa wadaajin oo ashrakahu ishraakan bimacnaa sayarahu shariikahu wuxuu ka ahaysiye weye kii shariiga kula ahaa waa shaygii aada iibsatay oo qof kale aada tiraa shuraakaygula noqo muraabaxa waa mufaacala min aribxi waa isla faa'iidkii ama faa'iida isla doonkii weeye waxaa jira mid afraada oo muxaado la yidhaahdo oo min alxadi ka timi oo nusqaamin ah taasoo ayada oonu inoo turjumaysan oo ayana ka hadlayo markaa waxay dhahen culamada qaarkood waxaanu isagoo u turjumaysan uga hadlay muraabaxada ayay soo gelaysaa oo waa beeca maca faa'iidadaahoo dee mushtarka ayaa ku faa'iidaya oo ribx ka helaya culamada qaar waxay yidhaahdeen muraabaxa iyo muxaata waa laba shay oo iska soo horjeeda markaa koodii sharafda badnaa ayuunbuu u turjumaystay kii kalena markaa waa kaga kaaftamo saraabiila taqiikum alxarra baabkaas weeye markaa musanafiintana waxay yidhahdaan nimankan kutubta dejiyey waxaa ceeb ku ah inuu shay turjumaysto oo uu dabeedna ka hadli waayo laakiin wax aanu ka turjumaysan oo aan turjumada uga le hadduu ka hadlo yani taasi waa faa'iido ayadu musanafiinta xaggooda ceeb kuma aha ishtaraa ida ishtaraa marka uu iibsado shay-an shay markuu iibsado huma intaa dabadeed qaala uu ku yidhaahdo licaalimin bithamani lacagtii midog wallaytuka haada alcaqda caqdigana ayaan ku tawallisiyey ama kugu wareejiyey faqabila dabeedna uu aqbalo lazimahu waxaa ku waajibaya mithlu thamani lacagtii oo kale wa huwa kana baycun iib weeye fii shardihi shuruudiisii marka loo eego waa beyc xagga shuruuddiisii iyo wa taratubi axkaamihi axkaamtiisii ay uga ratibmaysay laakiin laa yaxtaaju u baahan maayo ilaa dikri thamani lacagta inuu sheego walow xuda haddii laga dejiyo canilmuwallii kan ku wareejiyey bacdu thamani lacagta barhkeed haddii laga dejiyo inxada waa ka degayaa canilmuwallaa kan lagu wareejiyeyna waa ka dhacaysaa waxa uu leeyahay sheekhu isagoo tii ugu horreysay oo tawliyadii aynooga hadlayaa wuxuui markuu iibsado shaksi shay ayuu iibsaday intii uu gacanta ku dhigay ee caqdigii uu laasimay khiyaarkii uu ka baxay ayaa wuxuu ku yidhi qof lacagta uu siistay garanaya oo og shaygan wuxuu siistay xagga qadar ahaan iyo xagga sifo ahaanba qof u garanaya wuxuu siistay shaygan oo ama ninkan iibsaday ee mushtarkaabaa ogeysiiyey ama cid kale ayuu ka ogaaday uu ka helay wuxuu siistay ayaa wuxuu ku yihi wallaytuka hada alcaqd waxaan ku tawallisiyey ama aan kugu wareejiyey caqdigan iyo iibkaa anigu aan galayn iibsada shaygaa ama ha yidhaahdo wixii aan kusoo iibsaday baan kugu wareejiyey ama ha yidhaahdo waan kugu wareejiyey un markaas ayuu aqbalay qofkii kale lagu wareejiyeenoo qabiltuhu buu ihi ama tawallaytu buu ihi waan tawalliyey ama waan la wareegay lazimahu mithlu thaman waxaa ku laasimayaa lacagtaasoo kale ayaa ku laasimaysaa lacagtii uu siistay oo kale ayaa ku laasimaysay jinsi ahaan iyo qadar ahaan iyo sifa ahaanba caqdigaa haddaba tawliyada ee sidaa laysugu wareejinayaa wuxu uhi waa beyc fii shardi macnaa fii saa'iri shuruudihi shuruudii uu iibku lahaa beyc weeyaan loo eegayo waa beyc shuruudii beyc uu lahaa loo eegayo oo masalan haddii uu rabowi yahay qabdi iyo taqaabud in majliska lagu kala qaato ayaa loo shardinayaa waxaa loo shardinayaa tasliimkiisa iyo dhiibiddiisa inuu suurtogelayo shaygan lagu wareejinayo shay u dhiibi karayou yahay maxaa yeelay xadkii beyca aynu ku soo marnay ayaa ku rumoobaya markaa waa iib xagga shuruudda marka laga eego iyo axkaamtii uu iibku lahaayee ka ratibmi jirtay oo dhammi inay ka ratibmayso ayuu iibka yahay laakiin caqdigaa tawliyada iyo ku wareejinta uma baahna bu yidhaha dikri thaman lacagtii sheegitaankeeda u idhaha waan kugu wareejiyey intaas ayaanan kugu wareejiyey inuu idhaahdaa waxba ayadu taa looma baahno shardi maaha ee ogaantaa la og yahay wuxuu siistay hore isagu wuxuu shaygan u siistay ugu iibsaday ogaantaa uu og yahay ayaa kaga filan xusitaankeeda maxaa yeele wareejintan lafdeeda ayaa macnaheed waxay tahay iibkii hore uun in lagu dejiyo haddaba wuxuu idhi haddii laga dejiyo walow xuda cani lmuwallii mushtarkii hore weeyaan mushtarkii hore ninkii hore iibsaday ee imikana ninkan kale ku wareejiyey haddii laga dejiyo bacdu thaman lacagtii barhkeeda ayaa laga dejiyey oo masalan shayga markii hore wuxuu siistay boqol kun markaasaa labaatan laga daayay ama soddon baa laga daayay inxada cani lmuwallaa kan lagu wareejiyeyna intaasi way ka dhacaysaa maxaa yeelay dee arrinka ay tawliyadani leedahay baa waxa a lacagtii hore un inuu ku sugmo lacagtii horena hadday boqol ahayd dee waa tanoo labaatan baa laga daayay siddeetankaas ayay bay ku sugmaysaa weye ishtaraa ida ishtaraa shay-an markuu iibsada uma qaala uu ku yidhaahdo licaalimin qof og bithamani lacagtii qof og wallaytuka hada alcaqda caqdigan ayaan kugu wareejiyey faqabila isna beedu saa ku aqbila lazimahu waxaa ku waajibaya mithlu thamani lacagta oo kale wa huwa caqdigan tawliyadu baycun waa biici fii shardihi fii shuruudihi shuruuddii iibu ku lahaa beec loo eegayo wey waa taratubi axkaamihi iyo axkaamtiisu ay uga ratibmayso waa iib laakiin laa yaxtaaju u baahan maayo ilaa dikri thamani lacagta inuu sheego walow xuda haddii laga dejiyo cani lmuwallii kii iibsaday ee hore ninkii ku wareejiyey xaggiisa bacdu thamani lacagtii uu shayga ku iibsaday haddii badh laga dejiyo inxada cani lmuwallaa kan na ayana waa ka dhacayaa intaasi walishraaku ishraak fii bacdihi barhkii shayga la wadaajiyaa ka tawliyati fii kullihi ayay la mid tahay in bayana hadduu caddeeyo albacda barhka ee walow adlaqa hadduu idlaaqo saxa waa ansaxaya wa kaana munaasafatan kala bara ayaanu noqonaya wa qiila waxay laa ma ansaxayo shaygii labaada ee tarjamada inoogu jira oo ishraaga ah ayuu halkan inoogu sheegayaa wuxuu leeyahay sheekhu had ishraag iyo wadaajin fii bacdihi shaygii la iibsaday oo barhkii qof kale la wadaajiyo oo la yidhaahdo masalan hebelow shaygii aan iibsaday barhkii ayaan kugu wareejiyo oo markaas saasaynu shuraako ku noqonaynaa ka tawliyati fii kullihi waxa uu la mid yahay isku wareejintii dhammaantii la isku wareejinayo kale shaygii uu iibsaday isagu muu u bannaanayn inuu yidhaahdo waan kugu wareejiyey gebigiisiiba inuu yidhaahdo waan ku wadaajiyey oo niskii yeela ama niskii aan yeesho shaygan boqol baa layga siiyey markaa adiguna konton bixi adna kontona bixiyo shaygii aan sidaa ku wada yeelano ishraaga fii bacdihi shaygii laibsay barhkii la wadaajiyaa ka tawliyati fii kullihi ayuu la mid yacni waxaa ina soo maray oo dhan ay soo xagga shuruudda iyo xagga axkaamta waa iskala mid maxaa yeelay ishraagan iyo wadaajintani waa tawliya fii bacdi almabiic halkii mabiicda oo dhan laisku wada wareejinayay imika waa wareejin mabiicda barhkeed laisku wareejinayo in bayanalbacda hadduu barhka caddeeyey hadduu barhka caddeeyuu yidhi niskii ayaan ku wadaajiyey oo nis uu saa u caddeeyo yacni shaygii waan ku wadaajiyey oo kala barh baynu u yeelanaynaa barh iyo barh hadduu sidaa yidhaahdo hadduuse idlaaqo u yidhaahdo shaygii waan ku wadaajiyey keli ah hadduu yidhahdo oo aanu nis iyo rubuc iyo thumun iyo sud mid allaba yacni intuu ka soo gelaya ninkan uu siinayo aanu u sheegin saxa waana ansaxayaa wakaana waxaanu ahaanayaa shaygii la iibsay munaasafatan kala barh ayuunbuu noqonayaa shaygiina markaa mid qofka wa qiila laa qiil baa wuxuu leeyahay isagu ma ansaxayo qadarka mabiicda shaygan lagaa iibinayo qadarkiisii iyo lacagtiisiiba jahli ayaa ku sugan oo lama garanayo mar haddii aan la garanayna ma ansaxayo buu suuqiilku leeyahay halkaana wuxuu inooga baxay ishraak halkan wuxuu inooga gudagelayaa muxaa muraabaxa wayasixu waxa ansaxaya beeculmuraabaxati faa'iido doonka iibkiisa ayaa ansaxaya bian yashtariya waa inuu shaygii bimiatin ku iibsadaa uma yaquulu dabeedna wuxuu odhanaya ama uma yaquulu ilaade bictuka waan kaa iibiyay shaygan bima shtaraytu waxaan ku iibsaday iyo wa ribxi dirhamin dirham inaan faa'iido likulli casharatin boqol tobankii la arkaba inaan dirham faa'iido oo ama wuxuu leeyay ribxi dihyaasda yacni saas ayuu cabbiray oo ah uun dirham inaan tobankiiba aan ka faa'iido waxa uu leeyahay sheekhu baycu lmuraabaxa waa ansaxayaa yani waa iibikaa faa'iidada lagu doonayo waaxalla allaahu lbayca ilaahay baa yidhi alla iibka waa xalaalay waana sidee baycu lmuraabaxa wuxuu iibsanayaa buu yihi ninkii shay buu boqol buu siisanaya misaal ahaan kadib ayaa wuxuu ku odhanayaa qof garanaya ayaa wuxuu ka odhanayaa waxaan kaaga iibiyey shaygan bima shtaraytu wixii aan ku iibsaday wixii aan ku iibsaday oo kale waa kaa doonayaa waxaa kaloon kaa doonayaa dirham cashara boqol tobankii la arkabana inaad hal dirham ii saarto oo aniga boqol baa laiga siiyey d tobankii dirhamba markaad ii saartay hal dirhamna boqol iyo toban dirham bay noqonaysaa markaa waribxi dirhamin likulli cashara boqolkii la arkabana inaad hal ii faa'iidid aw ribxi dihyaasda ribxi dizi dihyaasda waxa weeye dihyaasdana waa ribxi dirhamin likulli cashara oo farisi ah luqadda farisiga weeyaanoo intaasun lagu yidhi markaa di waa cashara bay yidhaaheen yaasdahna waa xada cashar ka waxay ka dhigan taha un kulu casharati ribxuhaa dirham toban la arka ribxeedu waa dirham markaa waxa la ibn cabaas ayaa diidi jiray o odhan jiray ereyada ay naga daayeen cikramana waxaa buu yidhi war wuxuu waaba xaaraanba oo qaar baa yidhi iibku waaba ku burayaan oo dee waxaan cidba garan maysa bay yidhaahdeen runtiina yani waxaad arkaysaa yani nimankaa dee farisiyiintii aad bay islaamka ay ugu badnaayeen ama awood fara badan bay kulahaayeen markaa luqadoodu waxay ahayd yani luqooyinka carabiga ta ugu soo dhow ama ugu badan ayay ahayd saa darteed baad kutubta meelo fara badan aad yani luqadan aad kaga arkaysaa ilaa ashcaar baa kutubta qaarkood masalan aad ku arkaysaa yani farisia takbiirat lixraamka oo kale waxay dhahay hadduu qofku kari waayo inuu markaa farisi dee waa markaa ciddii farisiga isla garanaysunbaa u turjumanayse ciddii aan garanayn carabidaaba uga fudud khadaa iyo basra katar waxa noocaasa bay odhan jireen markaa iyadaaba kama sii adagba yani carabida iyadaaba kasii adagba ee dadkii garanayay un bay dhahayn taasaa u yar dhow wey abyaad waxaan garanaya ina kitaabku taalay oo bitadarbu duuzamaa rabad xaqa daata baakilahay samad yaaranay kukirataa yabaa nacim yani aad bay u adkaayeen markaa yani wax macruuf aho xilligaa dee dadku ay badidooda isla wada garanayeen ayay ahayd saa darteed ba halkana markaa usoo geliyay markaa wuxuu yihi shay ayuu boqol ku iibsanaya dabeedna wuxuu onayaa shaygii intii aan siistay iyo inaad dirham tobankii la arkaba in macaashto ayaan kaaga eebiya ama ribxi dihyaasda oo ayana taasuu la macnaa taasna beeculmuraabaxa ayaa la yidhaahdaa oo waa mid bannaan wlmuxaaatu muxaadaduna ka bictu yani waan kaa iibiyey shaygii weeye bima shtaraytu wixii aan ku iibsaday wa xadi dihyaasda iyo in tobankiiba ama koob iyo tobankiiba dirham laga rido wa yuxadu waxaana laga ridayaa min kulli axadi cashara koob iyo tobankiibana waaxidun baa laga ridayaa wa qiila waxaa leeyahay min kulli casharatin boqol tobankiiba mid ayaa laga ridayaa baa waxau leeyahay sheekhu tii afraad ee aanu inoo turjumaysanayu sheekhu halkan inooga muxaata ayuu halkan inoogala wuxu uhi waxaan saxay baycu lmuxaata baycu lmuwaadaca baycu lmukhaasarana waa la yidhaahdaa waa ninkii oo iskhasaariyo oo shaygan wuxuu siistay wax ka yar sii siiya marka wuxuu leeyahay sheekhu waa isagoo yidhaahdaa laba qof oo shay qof baa shay iibsaday oo qof kaloo isna lacagtii la og ayaa wuxuu yidhi bictu macnaa bictuka shaygan waan kaa bictuka shaygan waan kaa bima shtaraytu wixii aan ku iibsaday ayaan kaaga iibiyey waxadi dihi asda waxadi dirhamin likulli cashara yacni inaan dirham kaa rido tobankii la arkabana inaan dirham kaa rido mar haddii waxadidihii asda uu yidhi markaa wuxuu leeyahy waxaa laga ridayaa koob iyo tobankiiba mid ayaa laga ridayaa halkii koob iyo tobanaba dirham ayaa la ridayaa oo ribaxa lafdiisa ayaa waxay leeyihiin waa waribxidihii asda waxay noqonaysay koob iyo tobankiiba hal dirham in la faa'iido qiilkuna wuxuu leeyahay may waxa weeye min kulli casharatin boqolkii la arkaba yani waxaa laga ridayaa un hal dirham iyo koob iyo tobankii ayaa hal dirham laga ridaya muraabaxada lafteeduna waa caynkaasoo waribxi dirhamin likulli casharatin ama waribxi dihyasda markuu yidhaahdo waxay ka dhigan tahay koob iyo tobankiiba hal dirham ayaan ribxaya isaar ama tobankiiba hal dirham isaar yani waa labadaas ayay isku khilaafsan yihin o leyihin way kala noqonaysaa waidaa qaala markuu yidhaahdo bictu bictuka shaygan waan kaa iibiye bima shtaraytu waxaan ku iibsaday baan kaaga iibiye lam yadkul fiihi ma gelayaa siwa taman waxaan lacagta ahayn ee walow qaala hadduu yidhaahdo bimaa qaama calaya wixii ugu kacay baan shaygaa kaaga iibiye dakhala maca thamanihi lacagtiisa waxa raacayoo la gelaya ujratulkayaali miisayey miislihii mushqaayadiisii wdalaali iyo kii dilaalka ahaa wlxaarisi kii ilaalinaya wاlqasaari iyo kii caddaynayey wاlrafaa'i iyo kii hagaajinayey wاsaddaaqi iyo kii midabaynayey wa qiimatu sabqi iyo yani midabaynta yani waxaana sabqigee la geliye lagu midabeynayo qiimihiisii wasaa'iru lmu'an iyo qarashyada intoodii kale almuraadati ee looga jeeday lilistirbaxi faa'iidadoon looga jeeday waxau leeyahay sheekhu markuu yidhaahdo warniyahow shaygan waxaan kaaga iibiyey bimashtaraytu wixii aan ku iibsaday baan kaa siiyey markuu yidhaahdo wax kale oo soo gelayaa ma jiro oo aan ahayn lacagtii uu siistay shaygaa intii uu siistay ayuunbaa soo gelaysa mar hadduu yidhahdo wixii aan ku iibsaday baan kaaga iibiyey intaas ayuunbaa soo gelaysa maxaa yeelay dee kaas ayuunbaa laga fahmayaa hadalkaa shaygaan soo iibsaday ayuun baan kaaga iibiyey wixii aan kusoo ibsaday maan kaaga siiya lacagtii uu caqdigu ku laasimu ku sugnaaday unbay noqonaysaa wax kale ma soo gelayaan laakiin hadduu yidhaahdo bictuka bimaa qaama calaya wixii uu isku kay taagay ama wixii uu igu soo galay baan kaaga ibiyey hadduu yidhaahdo waxa gelaya buu leeyahay maca lacagtiisa waxa raacaya lacagtii lagaa siiyey waxa raacaya ujratulkayaal macnaha kii miisaya ee lacagtu haddii wax la miiso ay tahay ama dee haddii ay lacag markaa badanoo lasoo qaadayo oo la sariifayo oo la tirinayo oo ujro iyo wax laga qaadanayay hadday tahay kaa ujradiisu waa soo gelaysaan kii dallaalka ahaa isaguna in lacagta ku dhawaaqaya ee isna waday taana way soo gelaysaa ujradiisu iyo mushqaayadiisi xaaris kii ilaalinayey wuxuu qaatay waa soo gelayaan waalqasaar qasaar waxay yidhaahdaan muxawiru thiyaab yani waa kaa caddeeyey ee hagaajiyey masiiba maryaha oo kale waa qofka maxamuudiga ka dhigay caddeeyey rafaa rafaa thawba ama rafa'tu thawba bimacnaa waxa weeye waa hagaajinteeda waa isku dubaridkeeda qofkii markaa isku dubariday ilaa saddex eray baa ay ku fasiraanoo waa qofkaa ururiyey ama hagaajiyey amaba xidhxidhay ee adigu isku habeeyey un weeye ah qofkaas soo farsameeyey un wasabaa iyo kii markaa isna dee berihii hore malaa imika dee warshadiye waxaasunbaa waxaan sameeye berihii hore malaa dee gacan baa waxaan loola wada tegayey kaa isaguna markaa midabeeyey waqiimatu sabqi iyo sabqiguna waxa weeye waa sibaaqaynta iyo waxaa la marinayo lagu midabeynayo ayaa soo gelaya wasaa'ir lmu'na almuraadati lilistibaax iyo qarashyadii kale mu'an waa qarashyadii loola jeeday faa'iida doon wax allayaal iyo wixii qarash la geliyey ama la mariyey ee faa'iidada uun lagu doonayay ee sii wanaajinayana waa soo gelayaan waa maxay dee meeshii lagu xareeyey xataa cashuur haddii laga qaaday iyo wax allayaaliyo wixii gaadhigii xamaalkii xamaale iyo gaadhigii soo guray iyo wax alla wixii cashuur laga qaatiyo wax alla waxaasoo dhan ayaa soo gelay mar hadduu saa yidhaahdo walow qasara haddii uu u caddeeyuu hagaajiye binafsihi naf ahaantiisa isagaaba waxaan sameeyey ow ama kaala isaga ayaaba miisay aw xamala ama isaga ayaaba soo qaaday aw tatawaca bihi shaksun ama qof ayaa yacni hor ilaahay ku geystay lam tadkul ujratuhu ujradiisu ma gelayso walyaclamaa ha ogaadaan labadoodu amanahu lacagtiisa ow ama maakii qaama bihi uu ku kacay ee falow jahilahu axaduhumaa hadduu midkood ka jaahil yahay baطla calى صaxiixi صaxiix haddaan qabana waa buraya waxau leeyahay sheekhu haddii masalan uu ninku naf ahaantiisa maradan uu isagu u caddeeyuu hagaajiyo ama uu naf ahaantiisaba isagu u miiso isagii uu soo qaado ama shaksibaaba waxaan oo dhan qabtay oo aan wax mushqaayadana ku doonaynin lam tadkul ujratuhu maca thaman bimaa qaala calaya baan kaaga iibiyey war dee ninkani anigunbuu garanayo arrinkan ii sameeye dee wixii mushqaayad ku bixi lahaana waan doonayaa ma imanaysa markaas mar haddii aanu bixinin ama isagu uu sameeyey ama qof kale uu ku tadawucay ma gelayso leanna waxay leeyiin camalkiisa iyo waxaan lagu tadawacayba wuxuu isku taagay maaha ee ugu yimi ee qofkan wuxuu ugu yimi waxa u siistay weeye waxa kau leeyahy sheekhu labadan qof ay wax garaybsanayaan lacagta waa inay isla garanayaan waxaan kaaga iibiyey wixii aan ku iibsaday marka la leeyahay kan lafdiisu wuxuu ku iibsadayna waa inuu garanaya kan la leeyahayna waa inuu garanaya oo masalan kan xataa wax iibinayele wixii aan ku iibsaday baan kaa siiyey haddaan isaga lafdiisiiba qiimihii loo soo jarin edha wixii laga layga siiyey un baan kaa siiyey uun dee ma ansaxaysa isaga lafdiisiba horta waxaa laga soo siiyey waa inu ogaadaa kan kale la leeyahay waxaan siistay baan ayaa ayaan kaa siiyeyna wixii layga siiyey ayuun baan kaa siiyeyna ma ansaxayo marka waa inay lacagta ama waxaanu isku taagay wuxuu isku taagay baan kaa waa in waxii la isla garanayaa haddii uu midkood ka jaahil yahay buu leeyahy batala waa burayaa iibkaasi ma ansaxayo cala saxiix haddaan qabano walijahaalati thaman halkaa markaa waxaa dee soo gelaysa dilaadiinta alaabta isaga dhigaysa qiimahana waa lasoo jari doonaaye u dhigdhigaysa dabeed meeshii waa laysku qabsanaya qofkan marka iibka laga goynayo ee loo dhigayo dee waa in lacagtii masalan loo sheegaa haddii kale hadhowta isqabsi baa imanaya marka waa inay labada qofa ay isla garanayaan lacagtan ama waxaanu ku kacay hadduu midkood ka jaahiliya batala waa buraya maan saxiix ala saxiix haddaan qaban maxaa yila jahaala tamaan lacagtii ku sugan taanigu wuxuu leeyahy maya waa iska ansaxayaayo dee waa wax la garan karo oo lacagtan labaad dee lacagtii horun bay ku dhisaa ayuun bay daba socotaa walyusadaqi lbaayicu ninka baayica ah ha loo rumeeyo fii qadri thamani lacagta tiradeeda walajali iyo muddada washraa iyo iibsiga bilcardi uu alaab ku iibsaday wa bayaani alcaayibi alxaadifi iyo ceebta ku timi cindahu agtiisa caddaynteedaba waa in loo rumeeya waxa uu leeyahay sheekhu masalan waxaa la leeyahay waxaan kaaga iibiyey ama shayganaan kaa siiyey wixii layga siiyey ayaan kaa siiyey ka ninkan baayicahee shayga iibinaya waa in loogu rumeeyaa oo run looga qaataa wixii lacagtan uu ku iibsaday intay ahayd ee caqdi hore ku dhaca ama waxaanay mabiicdu isku soo taagtay markuu ka warramo beeculmuraabaxaha oo kale markuu ka warramo ee u idhahdo wixii aan kaasi wixii aan layga iibiye baan kaga iibiyey intaasoo macaasha waa inuu loo rumeeyaayo aan lagu beensan wuxuu idhaahdo ajashii yacni muddadii shaygan lagu doonayey muddada shaygan lagu doonayana iyadana waa inuu caddeeya maxaa yeele iibkaasiba muraabaxadu wuxuu ku dhisaya ammaana oo ninkan mushtarka ayaa wa iibsanayaa wuxuu cuskanayaa un ninkan baayicee iibinaya eegmadiisa iyo wuxuu nafdiisa uga raali noqday iyadoo ama wax lagu kordhinayo ama wax laga dhimayo idan wax lagu kordhiyo ama wax laga dhimayo muxaado ay tahay ama muraabaxo ay tahay marka waynu ajashiyo muddada loo qabtayna waa inuu loogu rumeeyaa wixii uu sheegay walaa bil baa lagaga doonaya wa shiraa bilcard iyo yani waxaa kaloo waajiba in loogu rumeeyo alaab inuu ku iibsaday war shaygan waan iibsaday waxaanse ku iibsaday maryo shaadheed baan ku iibsaday ari baan ku iibsaday yani wixii uu shaygan ku iibsaday wuxuu yahayna waa in loogu rumeeyaa walcayb alxaadii qadiimi walxaadii cindahu ceebkii hore iyo ceebka hadda ku yimin labadaba waa inuu u sheegaa oo wixii ceeb ku timi ama ceeb hore ay lahaydna mar hadduu cid kale kusii wareejinaya iyana waa inuu sheegaa falow qaala hadduu yidhaahdo bimiatin boqol ayaan ku iibsaday fabaana waxaa daayay bitisciina sagaashan inuu ku iibsaday falaa daranu yaxudu waa dejinayaa ziyaadata iyo wa ribxahaa faa'idadeeda wa annahu laa khiyaara lilmushtari kii mushtari la odhan jiray inaanu door lahayn beyculmuraabaxa ayuu inooga hadlaya wuxuu yihi nin baa wuxuu yidhi waar hebelow shaygaa boqol baan siis adigana waxaan kaaga iibiyey boqolkii iyo dee inaad intaa tobankiiba hal dirham aad ii saarto waxaa caddaatay inuu ninkani sagaashan shayga siistay oo isagaaba qirtay oo yidhi war shayga sagaashan maa siistay waan kula gaadhay ama xujatin oo cid ogeyd markuu siistay ayaaba ka mara kacday faladaro anahu yaxudu ziyaadata wa ribxahaa adar waxa weeye ziyaadada inta dheeraadka iyo ribixeedaba waa in meesha laga saaraa ta dheeraadka ah iyo ribixeedaba waa in meesha laga saaraa oo dee tobankaasi wixii tobankaa iyo ribxiisiio hal dirhamo waa in meesha laga tuuraa maxaa yeelay dee waxaan lagu mulki siiyey qofkan lacagtii hore ayaa la cuskanaya ziyaadada ku timina markaa waa la ridaya taanigu wuxu leeya waxba laga ridi maayo adharna waxa weeye haddaan qowlkaa ku soconno inaanu ninkii mushtarka ahaa khiyaar yeelanaynin ninkii mushtarka ahaa ee shayga iibsaday inaanu khiyaar yeelanaynin weeye maxaa yeelay dee mar hadduu lacag badan oo boqolba hadduu ku aqbalay oo ay sagaashanba noqoto wax kasii dhaceen waa kasii awlaysantay ninka baayicaa lafdiisu isna ma yeelanayo khiyaarada isaga tadliis sameeyey hadday tobankii mari waayeen de hadda waxaygu wa iska ceshanaya odhan maayo lama ogolo isaga tadliis iyo khiyaamada sameeyey walow zacama hadduu sheegto annahu miatun wa casharatun inuu yahay wasadaqahu lmushtari ninkii mushtarday waa u rumay lam yasix halbaycu iibkii ma ansaxay fila saxi haddaan qaban qultu waxaan eedana waawey alasaxu sixatuhu inuu ansaxay wey wallahu aclam wuxuu yihi sheekhu haddii uu masalan ninkii baayica baa qaldamay markaasuu lacagtii buu nusqaamiyey wuxuu yidhi boqol ayaan ku iibsaday muraabaxa ayuu dabeedna uu kusii iibiyo boqol baan ku iibsaday waxaad ii saartaa tobankiiba hal dirham ii saar buu yidhi intaa kadib baa wuxuu sheegtay lacagtii uma zacama wuxuu sheegtay ku andacooday weeye annahu yani lacagtii uu ku iibsay miatun cashara war waan qaldamay halaan kudhi boqol bay ahayd boqol iyo toban baan sheega siistay buuli wasadaqahu lmushtariin ninkii mushtaree iibsadayna waa warmay wuxuuhi waa runtaa aniguba waxaan filaya inaan inaan inaan basaasan haysto dashayga qiimihiisa aan basaasaan moodayay waa rumay lam yasix albaycu iibkaa dhex maray ee muraabaxada u dhacay ma ansaxayo fila saxi haddaan qabano maxaa yeelay waxay leeyahay caqdigan in la socodsiiyo ayaan suurto gelayni isagoo tobankaa lagu kordhiyey ee macaribixa wadata maxaa yeli waxa leeyahay alcaqdu laa yaxtamil ziyaada caqdigu kordhin ma aqbalo ay yidhahdeen nawowi ayaa wuxuu leeyahay alasaxu sixatuhu waar waa iska ansaxayaa si asaxaa isagoo musharkii dee ziyaadaba ku qaldamayba sidii ay ahayd ayuunbaa nusqaantana ay ugu ansaxaysaa walow zacama hadduu sheegto intuu wuxuu ihi boqol baan ku iibiyey dabeedna boqol bu haddana muraabaxadii iyo ribix buu sii siiyey wuxuu dabeeta sheegtay annahu lacagtii uu horey ugu iibsay miatun cashara inay tahay wasadaqahu lmushtari ninkii iibsadayna waa u rumeeyey lam yasix albaycu iibkii ma ansaxayo bila saxi asax haddaan qabno qultu waxaan haddaa nawaawi al asaxu sixatuhu inuu ansaxayo weeye casharadaasina ma sugnaanaysa buu leeyay wallahu aclam wain kadabahu haddii uu beeniyo walam yubayin aanu una caddaynin lilkalai qaladkii wajhan haddaanu u caddaynin muxtamalan oo suurtagala lam yuqbal qawluhu hadalkiisa la aqbali maayo walaa bayinatuhu markhaatigiisana la aqbali maayo walow waxa u sugnaaday taxliifu lmushtari ninka mushtarka inuu dharay annahu laa yacrifu dalika fil asaxi inaanu taa garanaynin ee wain bayana hadduu caddeeyo falow waxa u sugnaaday taxliifu dhaarin walasaxu asaxna waxa weye simaacu bayinatihi markhaatigiisa in la maqlayo wuxuu uhi sheekhu haddii uu ninkii mushtarka ha uu baayici ku beeniyo waa masaladii hore lafdeeda oo wuxu uhi war shaygan boqol baan siista boqolkii baan kaa siiyey dee casharadiibana hal dirhamiisa kadib baa uu sheegtay uu yidhi waar boqol iyo toban bay had waan qaldamay ayaan shaygan siistay boqolkii ayaan adigana ka ibiyey iyo tobankiiba hal dirham inaad ii saartay kadib ayaa wuxuu sheegtay inay boqol iyo toban ahayd masalada hore waxaan odhaysana wuxu uhi waa runtaa oo mushtarkii iibsadayna waa rumay tan wuu beeniyey wuxu waxba kama jiraan ayuu marka waxaa loo eegayaa bal qaladkan uu ninku galay ee ninkan baayacaa shayga iibinaya qaladkan ku dhacay ee shaygoo boqol sii uu siistay shayga boqol iyo toban uu siistay uu boqolka ugu sheegay qaladkaa hadduu wej suurto gala inuu u sheegay inaanu sheegin marka wuxuu leeyahay haddii aanu ninkaa baayicahi qaladkaa uu leeyahay waan qaldamay oo shaygii boqol iyo labaatan joogaan boqol kugu sheegay haddaanu qaladkaa wej suurtagala aanu u sheegin hadalkiisa lama aqbalayo maxaa yeelay hadalkiisu wuxuu noqonayaa wuxuu qirtay oo xaq aadamina ku xidhmay inuu ka noqonayo waxaad qirato xaq aadami ku xidhan yahayna dee kama nawa haddaad tiraa ninkaa hebel lacag bu igu leeyi waa keenun farqun baa lagu qabsan siduu kugu yeeshay iyo warbiyaad ka hadlaysay ma jirto waa dhigun wey inkastoo hadduu mudlaq yahay caddayntiisa isaga un loola noqdo oo wax alla wax kastoo maal noqdana yani uu ku fasiri karo shan midhoo qamadii haddii udhibi maalku igu leeyahin sheegi waa intaa waa laga qaadin mar haddaanu odhanin yani waa maalintaa le qawlkiisa lama aqbalayo bayine iyo markhaati uu keenana lama aqbalayo maxaa yeelay bayinada iyo markhaatigana dee hadalkiisii hore ayay beeninaysaa qawlkiisii hore ayuu ku beeni laakiin wuxuu leeyahay buri mushtarka inuu dhaarsado inaanu arrintaa garanay fil asaxi war adigu ku dhaaro sida aan kuri inaanad la soconin oo aanad ogeyn boqol iyo labaatankaa inaan siistay ku dhaara bu odhan maxaa yeele waxaa laga yaaba markaa dhaartaayo wax loo bandhigo inuu ninkii mushtarka hadduu wax ka og yahay oo dabeedna iska qirtaa dhici karta taanigu wuxuu leeyahay qawlka asaxa ka horjeeda maya sida aan markhaatigiisa loo aqbalay maamtanna u lahayn marka asax haddaan kusoo dha hadduu dhaarto ninkii mushtarka aha u yidhahda anigu waxba kama ogi dee sidaasuu caqdigu ku soconaya hadduu dhaarta diidana baayaca lagu celinaya ku dhaaranaya inay ahayd boqol iyo labaatan mushtarkoo markaa khiyaar buu yeelanaya wain bayana bu ihi laakiin hadduu caddeeyey qaladka weji ayuu caddeeyey oo wuxuu yidhi war masalan ninkii wakiilkayga ahaunba waxaan iisoo qoray inay qalad tahayna waa caddaatay oo wakiilkaa waxaan iisoo qoray waa taafartiisii o wixiina markii dib loogi qalad bay noqotay ama wuxuu yidhi war shayganba shay kalaan moodayay shay- laba shay oo midna waxaa jiray layga siiyey boqol midna layga siiyey boqol iyo labaatan marka waxaan moodayay kii boqolka layga siiyey wixina waa wax suurtagal oo weji caadiya weynoo labadii shayba qoraalkeedi baa la arkay marka wejigaas ayuu u caddeeyey falahu taxliif buu yidhi inuu dhaarsado ayuu leeyahay asaxna waxa weeye yani qowlkaa taxliifka iyo dhaarsiga haddaan ku soconno markhaatigiisana in la aqbalayo markhaatigiisana in la aqbalayo macnaha markhaatiga iyo dhaartu isu iman maayaan hadduu markhaati haysto waxba ma dhaarsanayo laakiin marka markhaati la waayo ayuu ninkan dhaarsanayaa inaanu arrinkaa ogeyn ayuu odhanayaa ku dhaaro falahu taxliif dhaarsi ayuu leeyahy asaxna waxa weeye qowlka taxliif haddaan ku socono yani inuu dhaarsan karo simaacu bayinati markhaatiga uu soo taagayo in lacagtu taa uu sheegay ay tahay markhaatiga uu usoo taagayo in la maqlayo wey baabulusuuli wasimaari asalyadii iyo midhihii ayuu u baab yahay markaa usuusha ma asalyada waxaa uga jeedaa waa geedka iyo dhulka timaartuna waa midhihii yacni iibkoodii ayuu halkan inooga hadlaya sheekhu qaala idaa qaala marka uu yidhaahdo shaksigii uu xiibinaya bictuka waxaan niyahow kaa iibiyey haadihi larda dhulkan aw isaaxata ama banaankanaan kaa iibi aw ilbuqcata ama goobtan wa fiihaa waxaad fiihaa dhexdeedana binaaun dhis uu yahay wa shajarun iyo geed falmadhabu madhab waxa weeye annahu yadkhulu inuu gelayo fi lbayci iibka duuna rahni rahanta si aanu gelaynin waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu yidhaahdo shaksigii waxiibinayay waxaan kaa iibiyey ama aan ku rahan dhigay buu yidhi dhulkan ha dhuluu tilmaamay u yihi dhulkan ayaan kaa iibiyey amaan ku rahan dhigay ama wuxuu ihi saaxadan asaaxa waxa weeyaan banaanada dhismayaasha udhaxeeya ayaan kaa iibiyey buu ihi awel buqca ama meeshan iyo goobtanaan kaa iibiyey buu ihi meeshaana waxaa ku y dhismana waa ku yaalla oo dhulkaa dhismaa ku jira geedana waa ku jiraan wuxuu leeyahay madhab waxa weeye inuu gelayo dhiskaa iyo geedkaas iyo iibka inuu gelayo oo markuu yidhaahdo waan kaa iibiyey dhulkaa wixii geed ku yaallay ama dhismo kale ku yaallay iibkii way gelayaan oo wuu raacayaa duuna rahni laakiin rahanta ayaa khilaafsanoo hadduu yidhaahdo dhulkaas ayaan rahan kaaga dhigay dhismo iyo dhir wixii ku taallay rahantaa ma gelayso waxa gelayo keliya un dhulka maxaa yeelay waxay leeyihiin iibku waa qawi oo mid awood badan weeye oo isagu dee milkigiibaabu rarayo qofkan intuu ka raraabuu qofka kale u rarayay dabeedna waxaa kale wuu kaxaysanayaa ama wuu jiidanayaa bay dhaheen laakiin raanta ayaa iyadoo khilaafsan oo iyadu iska daciifa oo aan waxaa kale daba geshanaynin dariiq labaad ayaa ku jira khilaaf ayuu inoo geliyo oo ah inaanay midkoodnaba gelaynin oo musama alard magaco yani magaca dhulka way ka baxsan yihin buu leeyahy geeda iyo dhismuhuba sidaa darteed ma gelayaan buu leeyay isagu wa usuuli lbaqli baqalkiiyo khudraddii asaliyaalkoodu alatii taasoo tabaqaa sanatayni laba sannadood baaqi noqonaysay kalqati qatigii weeye walhindubaai iyo hindubihii ka shajari geedka ayay la mid yihiin walaa yadkhulu geli maayo maa yuukhadu dafcatan mar qura wixii la goosto ama la qaataa ma gerayaan wadaalika mihaalka xindatin iyo wa shaciirin iyo wa sayri zuruuci zuruucda intoodii baaqiga ahaydba weeyaan